magaalada muqdisho dhibaatooyin xoogan iyo caburin ayay ciidamada dowladda federaalka ah ku hayaan cid hadli karta oo saxaafadda ah ma jirto oo ka warami karta xaqiiqada sidoo kale dadka shacabka ah ayaa laga ganacsanaya dad fara badan oo maalintii shalay laga raafay magaalada muqdisho ayaa maanta la soo daayey oo lacago baad ah laga qaaday eheladooda waxaana soo baxday in xitaa dadka intooda badan aanan la geenin madaxtooyada oo lagu xirayo guryo gooni ah oo b st ay leeyihiin waayo askariga b st ah haddii uu qofka geeyo madaxtooyada waxaa la siinayaa toban dollar laakiin haddii uu gurigiisa ku xirto qofka waxa uu helayaa shan boqol oo dollar oo ehelkiisa uu ka qaadanayo waana midda keentay in dadka xaafadaha xitaa lagu xirto oo shuruudo lacago madax furasho ah laga qaato sida hogaamiyey kooxeedyadiiba jiri jirtay sheekh maxamed axmed balli oo ka mid a culimada diinta islaamka ayaana weydiinay arrintan iyo dhibaatadeeda iyo diiniyanba waxaa kala gudboon dadka muslimiinta ah ee dhibaatadaasi lagu hayo
bismillah alxamdulilah sal allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu arrintan waa arrin xanuunla weeyaan waa arrin aad looga murugooda weeyaan waa dhacdooyinkii faraha badnaa ee ilaahay subxaanahu watacaala shan sano iyo lix sano toddoba sano ka hor ilaahay subxaanahu watacaala uuna soo gudbiyey dhacdooyin u eg weeyaan oo ay aabba u ahaayeen nimankii qabqablayaasha ahaa ama shahaadalla dirirka ahaa ama si kale haddaan u dhigo loo yaqaanay tiscatu ra'atin yufsiduuna fil ardi marka xilligii maxaakiimta ka horreeyey oo kale weeyaan maxaa yeelay ayagu waxay wayba tanaa kasii daran baa la oran karaa maxaa yeelay ayagu dad mucayana iyo dad laxwey wadaada ah iyo taarget gaara ayay ahaayeen laakiin midtaan hadda dadkaas waxawey muqdisho oo dhan yar saqiir iyo kabiir iyo da-yarta loo badan yaha lagu qabanayo oo guri la gashanayo oo waxa weye madax furasho laga qaadayo ayadiyo tuugaah ama askar murtadiina sheegahaw ah ama waxa weeyaan shayaadiin kale ah ama black water iyo s i s ah dhinacay rabaan ha sheegtaane waxa weeyaan marka waa dhacdooyinkii xanuunka badnaa na soo maray weeyaan waxa weeyaan dadka ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u baryaynaa in inu hurush diga iyo xanuunka laakiin waa dhacdooyinkii xanuunka badnaa oo ay muslimiintu ka dagaalameen oo ay ka gilgisheen heeryada xooye oy isaga tuureen waa nafs alqadiya weeyaan waxaan ahay aawati ilaahay ilaa tawaasow bihi bal hum qawmun taaquun marka waxaan oran lahaa arrintaani waa arrin xanuun la weeye hadda ay weydiisay qof kastaba ehlu iimaanna xanuunsinaysa dadkaa tabarta yar oo masaakiinta ee muslimiinta ee muqdisho ku noolna oo tabarta yarna xanuunsinaysa dadkaasna waxa weeye waa barasite waxa weeyaan waa gendi dadka dhiigooda cunaya weeyaan sidaasay xanuunkooda noo taabanayaan laakiin dowladda federaalka ah madaxdeeda iyo ciidamada uganda waxay leeyihiin xorriyaddii ayaan dib u soo celinay iyo amnigii iyo nabaddii amniga iyo xorriyadda waxay ula jeedaan nin kasta ruux kastoo caaqila wuu garanayaa waxay ula jeedaan amniga waxa weeye ula jeedaan amnigii baan qaadnay kala dambayntii baan qaadnay waxa weeye ruux kasta moobeelkii uu magaalada la marayay iyo hantidiisii iyo lacagtiisii ayaanu qaadnay boob baanu ku samaynay ruuxii baanu xiranay waa dilnay xorriyaddii baabkii iyo asfurnaantii iyo kala socnaantii baan qaadnay waxaanu ku bedelnay niido waxaanu ku bedelnay dabaal waxaanu ku bedelnay saxis waxaanu ku bedelnay waxa liido ka socda xorriyadda waxa weye waxaanu ku bedelnay ruuxu suu doorasho waalo waxaanu ku bedelnay maa min shaksin camar in waxa weye saxiska waxa weye iyo qaab wanaanta iyo kelmada khaniica ah oo jinsiga meel kasta lagu daawanayo xorriyadda ay soo celiyeen waa middaa weeye ay sheeganayaan amniga ay soo celiyeenna waa boobkaas iyo dhacaas iyo dilkaas iyo afduubkaas iyo baynkaas iyo ciyaalkoo beerka lagala baxo iyo waxa hadda ka socda iyo magaa meelaha qaarkood oo la yaab leh iyo kaniisada iyo beledweyne iyo meel kasta laga taago midda amniga iyo istiqraarka ay leeyihin waa soo celinay xorriyaddan soo celinay labadaba macnahoodu sidaas weeyaan waa tahay dadka muslimiinta dhabdaa waagiyi ugu dambayntii maxaa looga bixi karayaa dhibaatadan ayaga waxaa looga bixi karaa waxa weeyaan dadka allah subxaanahu watacaala inay isku xidhaan qalbigooda ilaa inay ku xidhaan maxaa yeelay laftigoodu waxaasi kuma dhexeen in allah laa yuhayiru maa biqawmin xataa yuhayiru maa bianfusihim ayaan dooriyey naftoodii ayagaa ka tegay meel raayat tawxiid ay ka taagiyey ayagaa ka tegay meel sharciga lagu maamulayay ayagaa nolosha iyo marka iyo meel kasta ka tegay u socda taasi waa dulmi kow horta ay naftooda kula yimaadeen wadalika biana allaha lam yakun muhayiran أحدهم حتى يغير ما بأنفسهم تاسي بدك واد وياه بدك لبعض واحد وياه الله سبحانه وتعالى إن يقول أبكان وإلهي سبحانه وتعالى حرق إنسان تبصران وإسنة المعي كل يان تاسي بدك تتحد واحد وياه إن الدب حرار وياني وحرش يتكبر على الأمان والذل الإهانة يوجه يسليو يحيالكونا الله حراميو iyo gabdhahooda liila lagu kufsanayo iyo wiilashooda waxa weydiidana laga yeelayo iyo marwelinkooda la faraxumaynayo iyo khilaafkooda la doonayo inay waxa weye maanta ay ka dhiidhiibaan oo ay ka dagaalamaan maxaa yeelay waxa weeye bini aadamku waxa weye ama xayawaanku xataa waxa weeyaan cadowga waxa weeyaan cunaya ama dilaya way u heshiinaano way ka dagaalamaano waxa weye sagaaradu waxa weye ruuxa markay aragto way istaagaysaa oo way fiirinaysaa marlabaad isla asaari maysa maxay cadowgii waa goosanaysa waa sagaaro waa xayawaanka ugu yariro baarataydka sidoo kale weeyaan ayagoo insaana oo biniaadana oo walaqad karamna alla yidhi oo axraar ah oo xor ah maanta waxa weeye cadow soo duulay oo weliba waxa weeyaan aan beejaqab ah oo yuub leh oo weliba kiristan ah oo weliba yahuud ah kuwa ilaahigi waduribat calayhim zillatu walmaskana kuwa ilaahigi inay maanta waxa weeye xamal ku ilaahanaysaan oo ku duulaysan awlaada xirxiraan waxaan leeyahay waxaas daabiina maahan aadadiina maahan axfaadii axmed guri baa dihi jiilka waxa weeye axfaadii waxa weeyaan sabiid maxamed axfaadii waxa weeye xasan barsani axfaadii waxa weeyaan baa tihi waa aadam xaashacaydo iyo ragga lamidkaan waxa weye sheekh cumar dheere iyo waxa weye maxamed axmed saal iyo ragga mujaahidiina maanta dadkaasaa waxa weeye ay ka socon laga soo jeeda in laga dagaalamo oo ilaahay darti loo jiraado oo dambi la iska dulqaado intaas laga dardaarmi lahaa hadday wax fahmayaan in badan oo kamid a way fahmayaan
kaasina wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed balle oo u waramayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan